bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhugunsudiyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiinama idaacadda warsasin hayta dhugunsudiyaala maamulka gobolka bokoolo oo marka beenti bilgudaasha laga foray jidadkan go-doonsan shabaab madaxweynaha dowlada soomaaliya xasan sheekh maxmuud dewib wuxuu ku hadalay abaaro ku jiran gobolada qaar ee dalka soomaaliya dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya way ballanka baaqayn tii ugu qayb qaadan doorashada ku dareerta magaalada baydhaba xaalad weyn oo dhinaga nolole ee yeelaa ku sheegaha intee ku jirta gobolka shabeellada hoose aabashaha kuweeraha itatakumi-da beelo degaasi gobolka shabeellada dhexe iyo an iyo sheegagan triwal an ku helna maamulka cusub ee hirshabeella maraykanka oo war cusuba ku saartay weerarkii gaalka ayaa ku dhe turkiya oo ku hadalay doorashada soomaaliya iyo weliba madaxweynaha faransis iyo weliba madaxweynaha faranse oo warqado aqoonsiga ku guddoomiy safirka cusub ee soomaaliya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
markale dhugunsudayaal hamiin fayla hamiinamo jamaaca u saabtanaha galaha ayta taaragdan iyo ka eedanta tumi kooga bilo nofembar sanadka lamada kun tumiilitaa ka dhawaada dhugunsadayaal warkii ofisana maamulka gobolka bakool iyo webowsa amara kabiya intii bilgudaasha laga fura jidadkan go-doonsan ururka al-shabaab baysal dhaaf xuseen iyo nin hay faafaahinta warkaasa degmada weydin ee gobolka bokool ee waliba ku dareera howlgalyo wadan ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed gudoomiye ku-heenka degmada waajid abdi abdu cabdiraxmaan iyo weliba isu ku hadlay intii furo doonaan jidadka hagano magaalada waa inuu is abasho isu ku muujiya intiin ka filan ciidamada furowka jidadka iyo haysana saanad ka filan waa ku gudoomiyaha marus waraysia idaacadda warsan ee magaalada baydhaba jidadka weydida galow ciidamada oo la tababariyo tabakooga makafalayo shaleediyo intii jidka dhaanku wadaan jidka ciidan dheeri sidaa safar example tusaale aamajuna qaadan baydhabo iyo wejid wadadan dhexeeda sagaalo kilomitro ciidamada bay deganyihiin goobgaduud buurayo deganyiin soddon kilomitr baydhabo jirta lixdan kilomitr antaha jirta marka lixdaas lixdankaas kilomitr naqwadooda koraan ciidamada wejid soo shaleediyo marka howlgalka dhinaca bayna madiha ku dareero wejidna ku dareero kora marka makawada filan ciidamada shaleediyo oo degan degmada wejid marka howlgalada dhamaantay madi liswede jidata furmaaya marka halmalaha oo liswede taasana ka furmaaya hadii ilaahay runtaw runtaw hadii ilaahay islaanka dhaqsiyaa badan howlgalada taasa la bilaabo doon oo gobolka dhan ku bilaawda saasa ka furmaaya maamulka degmada wejid meel kuqorshaysan wadooyinka xiran oo deegaanka degmada wejid hagalow howlgalada balaaran oo ku bilaawdaa gobolka bakool oo dhan markii howlgaladaas bilaawadaan degmadana gobolka bakool ku tirsanta howlgalkaas wadooyinka saasa ka furmaaya qorshayona waybu hadii ilaahay irsadanka dhaqsiyaha badan howlgaladaas furmaa unti jidka saasla ka fur oo baayige ciidamadan goobgudu degnayoona tallaabaha qaadaya waniya tallaaba saasa qaadaan haddii ilaahay irsaasa ka furmaaya waana gobolkan saas hadalka gudoomiyaha ayaa weliba uu saakeeday xillo maamulka gobolka bakool ee diyaar garowga in sida laka furo lahay jidadkiiyo go-doomiyaha al-shabaab haabahaato saraakiil ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed iyo weliba ay ku abadahayana saanadiraanti ee haysata ciidanka madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ee weliba usuu ku hadalay abaaro ku jiran gobolada qaar ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo ku hadalay abaaro weyn ee dalka xildhigan iyo ku jirta iwala dowladiyeen ku qorshaysan abaar ogogasa madaxweynaha iyo sheegay intii dadka soomaaliyeed an ku baahanyeen antio unsurman sidii wallanka qobada lahaayay khatarta hakafoodle abaarto hadda deegaano horle kasii fidahayda wayba uu sheegay intii dalalka caalamka lanku fadhi kaalintiyo ku qaada lahaayeen xaliyowka dhibaatada deegaan haabanka daranaatay tan hadda ku jarta deegaanada somalilan iyo puntland anka dambeyntii xasan sheekh maxmuud iyo baaq guud ee andari ummada soomaaliyeed oo ka eedan antiyo sameeyan walwada qobsi si lanku kaftooma gacan hoorsiga shisheeya gobolada karkaar mudug isool iyo wayba hadda ku teegana abaar weyn oo saameeytay dadkii dunyada kanool milas waana milaslaha ku sheegahayanti xoole iyo dadbayoonka dhamadeen abaarogogasa dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya waybayo dhanka baaqa intii uku qeyb qaadan doorashada ku dareerta magaalada baydhaba faafaahinta warkaan saare suleymaan mukhtaar iyo nin hayta cabdirashiid cabdulaahi guddoomiyaga gobolka baaya sheegay in dhalinyarada ku nool gobolada koonfur galbeed soomaaliya lunkubaahan antioskaaladan islamarkaasna iyo midooban guddoomiyayasaas oo kale waysu sheegay in magaaga dhalinyarada shaleediya niinbaahanayno kii dalka boolanqobdow dhalinyarada iyo naftiyo inay iskaalmaysadaan waa muhiim ah nasiib daro walaagii qabiila nagadeg maadegan maadaama qabiil nagadeg lukuyaabo qabiilka aan walo ku fadow lanko qabiilkaasan ahayna oo dhallinyaradii deegaanka eh ini saamaynka layi dadka codka biyaha ini la hadlo korno obuun aaminsigna awees oo reer hibil eh oo dhallinyaro eh oo xilwid yahay dhallinyarada kale in midooban awees reerdhiila la hadala awees mudan yahay halha biyoy la reershay taas garabka siin marka ini la iskaalmaysa ma weele qofkaas shakhsiga eh oo meelaha ku baho reer hibilaha ka baahayge laakiin way muhiima in isla ogaana hoobus habaha inuu isreerkaase in matala doogna dowladda dhexe maduseeda xildhibaan qaran oo soomaaliyo dalkudhon ini adeego la fade dalkudhon kunaho la fade dalkudhon masiirshay ku taliyo la fade si goonay hatana deegaankuusaa ku jeedi deegaankuusaa ku jeedi qabiilkii isku dhalida shayadii ma ka nool weewele soomaalida qabiilkaasa ka nool hobleer qabiilkii batu mun firqa nagaday hatan isu firqigoo lay nagada kor hatan saas matalaada saaska haata walaad matalaasna saaska matala gudoomiyaga gobolka baaya cabdirashiid cabdulaahi ayaa hadalkan ku jeediyey barnaamijka qobati hay-adda wardiimo oo kulanku wacygeliyay dhalinyarada sidii door weyn uun ku qaadan lahaayeen doorashada haddu ku socda dalka soomaaliya xaalad weyn oo dhinaga nolole iyo way ballaa ku sheegaa intay ku jirta gobolka shabeellada hoose gudoomiye gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali naja oo la hadalay warbaahintii sheegay dhibaatooyin badan antiyahada haysata dadkii a ku barakay deegaanada shabaab iyo ku haysadaan gobolka shabeellada hoose wayba uu sheegay gudoomiyaga dadkaas antiyo dhibaatooyin fara badan iyo ka hayeen shabaab islamarkaasniyo go-doon saareen antiyo a ku barakacaan deegaanadiiyo maamulayaan ibraahim aadan cali najac gudoomiye gobolka shabeellada hoose iyo saasoo kaleba uu sheegay maamulka gobolka shabeellada hoose intuusa ka dadaalahay sidii dadkaas usan badbaadii lahaaye inaan dhibka idinla qaybsano mulugtaan idinla qaybsano shacabkan aan waxba galabsan dadkan haweenkan caruurtan oo runtii guryahoodii iyo wixii laga soo gubay halkan ku duruufaysana inaan idinla aragno aan markhaatina ka noqono nolosha ay ku nool yihiin si aan ugu gudbinno hay-adaha maaragtay qaramada midoobey ee u qaabilsan dhinaca samafalka si gargaar degdeg ah loola soo gaaro dadkan tabaalaysan ee aan runtii guri iyo baad waxba aanaan kaga soo horaynin halkan idinkana waxaan rabnaa inaan idinkaga mahadcelino soo dhoweynta aad soo dhoweyseen walaalihiin dadkan walaalo kale ma haystaan idinka ayaa walaal ah saasoo kale hana ku mide dadka ku barakacay deegaanada iyo maamulayeen shabaab ee hadeeri deegaanada iyo roogaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka shabeellada hoose iyo dalbadan anti gargaar degdege lahaladeera abashiya weybaha kuweerahaydito kumida beelo degaasi gobolka shabeellada dhexe yooniyo sheegahan antiog wallankusiina maamulka hirshabeella saadaq cali ismaan iyo warkan jawara ku dari beesha jariir mubleen oo ka mid ah beelaha dega maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay dalbadeen in laga qaybgeliyo dowlad goboleedka hirshabeelle xilli dhowaan lagu wado in madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusubleh uu soo dhiso golaha wasiirada dowlad goboleedka hirshabeelle haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beeshaasi oo kulan ku yeeshay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle ninka la leeyahay cabdulaahi saalax oo moobleen ah isku sheegaayo uwaas ah cabasho ka nahne sababtoo cabasho ag nahne waxa waaye waxaa u sheegaynaa qaramada madoobe waxaa u sheegaynaa madaxweynaha hirshabeelle waxaa u sheegaynaa madaxweynaha ku-xigeenka hirshabeelle waxaa u sheegaynaa ra-iisul baarlamaanka hirshabeelle dhammaan maamulada hirshabeelle xildhibaanada ina nala dulmiy oo na dulmiy ninka la leeyahay cabdulaahi saalax uwaas cali oo moobleen waxa u eh uwaas isku sheegaya hadda ayaa na dulmiy waxaa dhacday xibnihii lagu qaybinayo gobolka shabeellaha dhexe oo isku darkooda ahay maxay rahdaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hirshabeelle waxaa dhacday ninka cabdulaahi la leeyahay inuu maxay raha qolada igad oo u tago oo yidhaahda maxay yidhahda maadaama meesha maamul laga dhisaayo waxaan rabaa xibnihii inaan helo oo annaga hortaayna uu tegey xibnihii maxay rahaa afar xibnood oo jareer iyo jalaaca moobleen iyo jareerka leesugu daray ayuu meesha ku qaatay habasho oo ku saabsan beesha moobleen jalaac moobleen jalaac iyo jareer waaye xubna loo soo qaaday dadweynaha ama qabaa'ilka gobolka shabeelle degan gobolka shabeellaha dhexe degan waa og yihiin inuu moobleen jalac iyo jareer oo u dhaqdo waxaa dhacday xibnihii inuu soo qaado cabdulaahi uweys oo jalac iyo jareer leh afar xibnood oo xibnihiina odu jareer ou yidhaaho wax ma igu laha cabashadaynanan meelaan geersiina male waxaan u geynay ma aragtay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa u geynay ma aragtay wasaaradda igaad meel kasta waraaqadayna iyo codkayna waa yaalaa cabashadaasaa nahay annaga dad ma dulminayni balaayina ma wadno laakiin xaquuqdayna ayaa daba joognaa waxaan rabnaay aan wax kale uma doodayn cidna dagaal kuma qaadayni cidna ma dulminayni cidna ma rabno xaq ayaan leenahay xaqayna ayaan u doodaynaa wax kaloo hadda aan u doodayno haba yaraatee ma jirto waxaan u sheegaynaa ilaahaan marka hore u sheegaynaa xaqayna marka kow inuu ilaahay noo soo dhiciyo intaba kulanka socday ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ka turjumaya baaqa ay dirayaan odayaasha dhaqanka beesha mublenjareer kow jamhuuriyadda federaalka soomaaliya taariikh soddonka bisha oktoobar laba kun toban iyo lix ku socoto madaxweynaha maamulka maamul goboleedka hirshabeelle ku socoto madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle ku socoto guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle og urur goboleedka iigaad og beesha caalamka ujeedo cabasho cadaalad darro annagoo ah odayaasha nabadoonnada culamaa udiinka aqoon-yahanada ee dhallinyarada beesha jareerweyne ku dhaqan ku dhaqan deegaanka deegaanka muubleen waxaan waxaan ka waxaan ka cabanaynaa
sacdaq ali cismaan sacdaq diiqa radio warsan magaalada jowhar dowladda maraykanka iyo ay bawar cusba ku saartay weerarkii ku dhigaalka ayaa waato zaare sulaymaan mukhtaar umar kala ninhayta faafahinta warkaasa dowladda maraykanka iyo sheegtay weerarkii laga qaaday duleedka gaalkacii labaatii siyeedkii bili sebtembar ee sanadku anhaynako al-shabaab lalabeegsadii balse weerarkaasi elikala bartilmaameedsadii maleeshiyaad deegaanka haayeen taliskii ciidanka maraykanka ee afrika ee sheegeen in weerarkaas uu sahbeeko lalabeegsadii maleeshiyaad deegaanka haayeen waa lalanlabeegsano ururka al-shabaab waynay sheegeen taliska maraykanka intii wadan baaritaan dhab ee una ka ogaado khasaaro dhabta iyo disasaxda ee weerarkaas lalabeegsadii madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaanshe carabey oo la hadalay warbaahintii sheegay intuusaa dhawa ayaw wararka ku baxay dowladda maraykanka ee ka eedna weerarkii gaalkacyo ee lagla beegsana shabaab balse lala beegsaday maleeshiyaad degan deegaanka runtii horta saa la socotaba arrintaas annaga saan sheegayna mar walba annaga waxaa aaminsanen dadka meesha ku dhintay inahay dadka tirsan maarata ciidamada galmudug oo lagu leeyaa idankeena meesha joogo marka haddana arrinta soo baxday macnaha oo soo caddaatay waxay tahay macnaha in dadka meesha ku dhintay aysan shabaab ahayn in maaragtay warbixinta aan xaqiijinayso arrintaas runtii waa arrin fiican oo isugu dhaweynayna wixii kaloo ka dhiman runtii anagii dowladda maraykanka waa kawada hadalnay waana kala hadalnay ayagana maaragtay soo dhaweeyeen haddana runtii waxaa socda wada shaqayn badan oo noo dhexaysa annagii ayay maaragtay dil waxaan rajeynaynaa waxyaaba badan inay ka bedelmi doonaan mustaqbalka haddii la yidhaha taa boqol kiiba boqol haddaba sidii arrintaa u dhacday ilaa hadda muddo ilaa laba jeera maaragtay wada kulmeen madaxweynahana iyo madaxweynaha galmudug iyo safiirka maraykanka xiriir toosana oo leena maraykanka ciidamada ruuxooda saraakiishooda maaragtay amniga hadda jooga ku sugan deegaanka xiriir toosaan leenahay waxaana naga dhacaysa hadda wada shaqayn dhab ah wada shaqayntaas waxaan rajeynaynaa inay sii joonaato qaladkaana inuu mar kale dhacin waa isku sheegnay mar dambana ma dhici doono qalad noocaas oo kale haddii laa yidhaah dowladda soomaaliya horey dowladda maraykanka unku odsati intee baaritaan dhabee ka sameyto weerarkii gaalkaciilaka leeya ciidamo ku tirsan maamulka galmudug madaxweynaha dalka faransi faransi holandiya iyo warqadda aqoonsiga danjirnimada ku gudoomisa safiirka soomaaliya fadhi doona dalka faransa munaasabada ku dhiiday magaalada baariis iyo wayba warqadda danjirnimada madaxweynaha faransis ka gudoomiyay danjire cali shariif axmed oo ay safiirka soomaaliya fadhi doona dalka faransa saas oo kale danjire cali shariif axmed iyo madaxweynaha dalka faransa bowse ku wareejay warqad dhambaale oo uusa angwadi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud golo wasiirada soomaaliya ambasador cali shariif axmed oybayo safiirnimadan ansixiyay bilimeej ee sanadkan labada kun tumilata way badantaas kureed madaxweynaga uusan angmaga awe intuusa safir angnagada doono dalka faransa warkii hamiina madhugun sidayaal idaacadda warsang ee magaalada baydhabo kula dareer tagantan inkeganta warkankan lamida reedunku kulmaana way basiinku tabaane sidaas iyo nabadgelyo